guddiga iyo culimmada gacanta ku haya dayactirka masaajidka towxiid oo ku yaala laanta heegan xaafadda howlwadaag ee magaalada beledweyne ayaa bulshada ka codsaday in lagala qayb qaato dayactirka masaajidka masaajidkan ayaa waxa uu burbur xoogan kasoo gaaray qeybaha mutuleelka iyo mixraabka taas oo la doonayo in dib u dhis lagu sameeyo maadaama fooda ay nagu soo hayso bisha barakaysan ee rabadaan macalin sakariye siyaada dhaqane oo ah iimaanka masaajidka towxiid ayaa ka warbixiyey dib u dhiska masaajidkani lagu sameynayo isagoona bulshada soomaaliyeed ka codsaday inay ka qayb qaataan dayactirka masaajidka masjidu towxiid biibaxadii waxay gaarsiisatay dhibaato aada weyn ayay gaarsiisatay ayada oo dumin ku keentay qaybta hore mixraamka iyo wejiga hore masaajidka dhan ay biyihii ay awooddii say ugu dhacayeen ay foqeen dhibaatada kale ay gaarsiisadeen waxay ahayd masjidka waxaa yaallay rooggii weynaa ee buushka ahaa rooggiina waxaa ayadana biibaxada dhibaatay u gaarsiisatay gebigiisa masaajidka waa laga fujiyey qaybta dambe iskaga tiirsan yahay masaajidka wuxuu u baahan yahay dayactiraad fara badan uu u baahan yahay haddana waxaa soo aadan bishii ramadaan mutuleelkii meelo badanaa ka jabay biyahaasay derbiga u garaacayeen derbiga wuu sikaday mutuleelkiina waa uu jajabay mutuleelkaas hagaajin uu u baahan yahay derbigiina istaajin iyo dhisida u baahan yahay masaajidkiina qurxin uu u baahan yahay masaajidkana dad waayeelaa ku tukado xerna kitaab way ku akhrisataa umana adkaysan karaan mutuleelka inay ku fadhiyaan qofka haddii u daqiiqada oo fadhiya mutuleelka lagu ya ka qabanaa marka dhibaatadaasaa masaajidka haysato dayactir aada u fara badan u baahan yahay bishaa ramadaan nagu soo aadan in la riinjiyeeyo oo riinjiyeyntiisa iyo wax walba u baahan yahay shamiito haddii ay tahay iyo haddii ay jaay ay tahay iyo haddii lacagcad ay tahay sida dadkii shaqaynaya ilaan jaayna lama siinayo shamiitana lama siinayo marka waxaan leeyahay masaajidka baahidaas oo qabaa dhammaan muslimiinta ee codka uu gaari doono waxaan ka rajaynaynaa inay masaajidka codsigiisa ay soo aqbalaan masaajidkaas baahi gooniyeedoo qabaa baahidaasna dad kale oo kor nooga imaaday nooma xalinayaan dadka muslimiinta ilaan kolley xalinaayo ayagaa masaajidada dhisi jiray ayagaa roogaga saari jiray ayagaa riinjeyni jiray haddana bulshada waxaan ka codsanaynaa inay masaajidkaas ay nala hagaajiyaan baahida oo qabana nala i daboolaan bishaanna waa bishii khayrka badnaad ee sadaqada labalaabka ahayd waxaaba sii jecelnahay shaqada inaan hore u qabanno dadka ajirka ay ka faa'iidaystaan iyo khayrka iyo wanaagga si ramadaanka loogu tukada masjid tawxiid waxaa ku yaalaa magaalada beledweyne gaar ahaan xaafadda howlwadaag gaar ahaan xaafadda buurka ama bacadaha qaybo ka mida masaajidkan waxa uu burbur ka soo gaaray fatahaadda webiga shabeelle uu ka geystay magaalada beledweyne iyo daadadkii aliino waxaana haatan bulshada soomaaliyeed laga codsanayaa inay ka qayb qaataan sidii masaajidkan mar kale dib loogu dayactiri lahaa